halkan biyoogun geeka oo quruxdun badan oo dareero miiska koo miisku koyna een maalmogun dhon ee ama ama ama belon ka dhawaadba walaa ku shaqeeyay ceelkun dada iriidun kuleelka ee jaracsan aragaasan 24 saac hamingi geehan teeginay sidii ku ku shaqeeyay fadeen wali faday dadkaas in aan ma hadnaga anoo magaaga ka hadalaw een dadkaas oo marna aan hakiina een shaqadiyo een yo oo kuleelkun iriidun jaraan ya 24 saac shaqeeyay wali lana dadkaas eedaa ma hadsantiin wali kale eedan ka faraxsanayo oo jiilal oo oon dhibaato badan ku jarta dalkun ini biyo laku helo biyoogun oo nogodo doonaan biyo leen isticmaalow haddii yanagata dhiniga amisom iyo haddii yanagata dhiniga bulshada iyo haddii yanagata isbitaalka deriska niile ee intaba insha allahu wali nagada doona ceelkii oo dadka walanqobada waxaan balayna keliya farxad baa micnaha micnaha aad iyo aad dhibaatada ka taagan baydhabo oo maamulka koonfur galbeed labadii sitimaan lasoo dhaafay waxaan mashquul aan ku ahayn dad dhibaataysan oo ka imaanayo tuulooyinka oo deegaan naga rabo nololna naga rabay iyo dadkii imaaday oo ayagana cudur biyo wasaqaysan oo cabeen darteed isbitaalka oola jiifa qaarkood hadda aan u wareejin rabno meesha loo yaqaano muxuu ahaa a d c inan joodari intaan u gadnay isan siyari aan rabno halkaas inaan dejinno kadib markii cudur uu la buuxsamay isbitaalka isbitaalka biyihiisa marka hore meelahaasaa laga keeni jiray tubooyinkana waa ka hallaabeen waxaa aad ugu faraxsanahay biyahani sida hadda uu noo sheegay wasiirka inay noqon doonaan biyo anfaca isbitaalkan aan u isticmaalno shacabkan isticmaalo